bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma waafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawo uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo siddeed iyo kontonaad ee suuratu alancaam waxaanu ku joogaa aayadda soddonaad ee suuratu alacraaf allah waxau ihi subxaanah hal ynduruuna ilaa an taأtiyahm اlmalaa'ikaةu aw yaأtiya rabbuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik ywma yaأti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi iimaaniha khayra qul اntadiruu inaa muntahiruun haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay altahdiidu bilmowt wa biyowmi alqiyaama wa bimaa yasbiquhu min alcalaamaat waxaa ku jira aayaadkan goodi lagu goodiyayo dhimashada iyo maalinta qiyaame iyo calaamaadka waaweyn ee ka soo horeynaya oo allah waxau ihi hal yanduruuna ilaa an taatiyahum almalaa'ika miyay sugayaan ma sugayaane ay maa yantadiruun ilaa inay malaa'igtu ugu timaado mooyaane si ay nafaha uga qabtaan ama rabbigood ugu yimaado maalinta qiyaame si uu u kala saaro u kala xukumo ama calaamadaha waaweyn ee qiyaamada ka soo horeeya badh ka midihii inay yimaadaan mooyaane ma wax kalay sugayaan waa maya marka taasi waa goodi iyo hanjabaad loogu goodiyayo laguna cabsi gelinayo arrimaha waaweyn imaatinkooda si ay ugu diyaar garoobaan waxaa kaloo aayaadkan allah uu ku tilmaamay dikru nicmati illaahi caza wajalla bilhidaayati waalcibaadati alkhaalisati lilahi waxdah qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiim diina qiyama millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin waa nicmada rabbi subxaanahu wa tacaala nebigiisa korkiisa uu ku galladaystay ee toosinta iyo hanuuninta iyo towxiidka inuu ku toosnaa oo marnaba xaqa aanu ka baydhin iyo acmaashiisaoo dhan rabbi inuu u badhax tiray oo cid kale aanu la wadaajin qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awalu lmuslimiin waxaa kaloo ku sugan aayaadka bilowga suuratu alacraaf tahbiitu lyaqiini biana alqur'aana xaqu min cindi illaah wa wujuubu itibaacihi duuna gayrih waxaa allah tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay bilowga suuratu alacraaf sugid uu sugayo xaqnimada qur'aanka munasalkee ilaahay nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam uu ku soo dejiyey iyo in la amrayo marnaba inaanu arrinkaa kitaabka iyo gaadhsiinta dadka uu gaadhsiinayo marnaba inaanu ka cidhiidhiyoomin oo cidhiidhi iyo diiqad ama dayq aanu ka dareemin waayo waxa loogu soo rogay ama kitaabka loogu soo dejiyo waa si uu dadka ugu digo mu'miniintana ugu waaniyo kitaabun unsila ilayka falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi wa dikraa lilmu'miniin suuraddan acraafna waa suurad maki ah aayaadkeeduna ay yihiin laba boqol iyo lix aayadood xuruufteeduna ay tahay afar iyo toban kun saddex boqol iyo toban xaraf kelimaadkeeduna ay yihiin saddex kun saddex boqol labaatan iyo shan haadihi suura bilowgeeda marka alla wuxuu ku tilmaamay sidaa horeba aynu u sheegnay xaqnimada qur'aanka iyo in la raaca inay waajib tahay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakkaruun waxaa kaloo ku sugan caaqibatu alcusaati waalmukadibiina fi ddunya waalaakhira kuwa rabbi iyo rusushiisaba caasiyey ee xaqa beeniyey cidhibxumada u dambaysa if iyo aakhiraba wa kam min qaryatin ahlaknaaha fajaa'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun fma kana dacwaahum id jaءahum ba'suna ilaa an qaluu ina kuna ظaalimiin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan su'aalu اrusuli wاlmursalu ilayhim in rusushii rabbi uu diray la weydiinayo wixii loo diray inay guteen oo ummadda ay gaadhsiiyeen umamkii loo dirayna in la weydiinayo rususha waxay ugu jawaabeen waxaa kaloo ku sugan fii haadihi alaayaat qisatu tamkiini fi lard yacni qisada tilmaamaysa aadamaha arlada in la makansiiyo gacanta loo geliyo rabbi u dejiyey oo iyaga khaliif looga yeelay ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu u sahlay waxay ku noolaan lahaayeen hadday beero tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday ganacsi tahayba walaqad makkannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliila maa tashkuruun dabeed allah waxa uu ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya qisada khalqu aadam calayhi asalaam wa amru lmalaa'ikati bisujuudi lah wa rafdu ibliisa lihada asujuud wa istijaabatu aadama liwaswasatih mima akhrajahu min aljannah wa ahbatahu ila alard in aadam markii la abuuray ee la suureeyey ee ruuxda iyo nafta la geliyey ee malaa'igtii la amray inay sujuud u dhacaan malaa'igtii inay sujuuddii u dhacday ibliisna uu diiday oo uu ka kibray aadam markii dambe inuu waswaaskii iyo tashuushkii ibliis uu aqbalay oo uu maqlay taasina ay u sababtay inuu dembaabay dabeed jannada sidaa lagaga soo daadejiyey oo dhulka iyo rafaadkiisa loo soo dejiyey walaqad khalaqnaakum huma sawarnaakum huma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin ilaa aayaadka ka dambeeya allah wuxuu ku faahfaahiyey oo uu ku caddeeyey qisada aadam iyo ibliis iyo sujuuddii la amray iyo wixii ka dambeeyey ayaa allahu ku tilmaamay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan khitaabu bani aadama bidikri fadli illaahi calayhim huma taxdiiruhum min shari waswasati shaytaan xasuusinta la xasuusiyey ilmo nebi aadam ilaahay fadliga iyo deeqaha uu ku galladaystay wax ka mid ah iyo digista looga digay tashuushka iyo waswaasinta shaydaanku uu ku hayo bani aadamka yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacallahum yadakaruun yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kama akhraja abawaykum min aljanna ilaa aakhiri alaayaat waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay fii hadihi alaayaat raddu dalaalaati alkufaar alcaqadiya baadida iyo gaalnimadii caqiid ahaan iyo iimaan ahaan ay gelayeen kuwa gaalada ah ayaa lagu radiyey oo lagu celiyey ilaahayna ku inkiray waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun allah waxau idhi subxaanah hal yanduruuna miyay sugayaan ay hal yantadiruuna miyaa ay sugayaan kuwa xaqa beeniyey ay maa yantadiruuna ma sugayaan wax kale e miyay sugayaan ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan kuwan xaqa loogu taag waayey oo maxay malaa'igtu ugu imanaysaa ay liqabdi arwaaxihim si ay nafaha uga qabato aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa inuu u yimaado mooyaane maalinta qiyaame ma wax kalay sugayaan oo lifasli alqadaa inuu kala saaruu kala xukumo alla inuu ugu yimaado mooyaane ma wax kalaabay sugayaan oo ityaanku waa sifo ilaahay loogu sugayo kamaa yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sultaani oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u imanayaa si isagu u yaqaano si uu addoommadiisa u kala xukumo hal yanduruuna ay maya hal yantadiruuna oo miyay sugayaan ma sugayaane ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ay liqabdi arwaaxihim aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa uu yimaado mooyaane oo lifasli alqadaa si uu kala saaro uu ugu yimaado aw yaatiya ama inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa badh ka midihii inay u yimaadaan mooyaane ma wax kalay sugayaan oo macnaha waxaa looga jeedaa bacdu alaayaat alcalaamaatu daallatu calaa qiyaami asaaca yacni calaamadihii aaya waa bimacna alcalaama marka calaamaadkii waaweynaa ee tusinayay qiyaamadii in dhiciddeedii ay dhowdahay barhkood inuu u yimaado mooyaane ma wax kalay sugayaan waana tuluucu shamsi min maqribihaa bacdul aayaadka u imanayaa waa caddeedoo ka soo baxda halkay ka dhacasee maqrib aw yaati ama inuu u yimaado mooyaane ma wax kale ay sugayaan bacdu aayaati rabbik rabbigaa aayaadkiisa badhkood inuu u yimaado mooyaane ma wax kaley sugayaan waa caddeedoo halkay ka dhacasay ka soo baxda eh yowma maalinta yaati uu imanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa badhkood maalinkay u imanayaan laa yanfacu ma anfacaya nafsan naf iimaanuhaa iimaankeedu anfici maayo nafta oo lam takun oo jumladu waxay sifo u tahay nafsanta hore faacilkaana lagu kala fasliyey mawsuufka iyo jumlada sifadiisa ah markaa yowma ya'tii maalinka uu imanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar ka midihii maalinkay imanayaan laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeedu anfici maayo naftaasoo lam takun aan ahaanin oon hore u ahaanin aamanat mid rumaysay min qablu hore u rumaysay ay min qabli ityaani al aayaat yacnii nafta aan ahaanin mid hore u rumaysay intaanay aayaadkani iman maalintaa iimaankay la timaadaa waxba u tari maayo aw kasabat way ku cadfan tahaye aw nafsan ama naf waxa weeyaan iimaankeedu waxba u tari maayo naftaasoo lam takun aan ahaanin kasabat mid ku shaqaysatay fii iimaanihaa iimaankeedii hore khayraa khayr mid ku kasbatoo ku shaqaysatay aan ahayn oo laba nafoodba maalintaa anfici maayo waxay sameeyaan midi waa nafsulkaafir oo ruuxii gaalka ahaayeen hore u rumayn maalintaa iimaanku rumeeyaa waxba u tari maayo waayo xilligii iimaanku waa dhammaaday kol haddii cadeedu ka soo baxda halkay ka dhacaysay nafta kalena waa nafsulmu'mini alcaasi waa mu'minkii caasiga ahaa ee gaboodfalka iyo gefka galay ee macaasidiiyo dunuubta aan ka dhowrsan ee ku dhacay ee waajibaadkana wax badanoo ka mida dayacay caasigii noocaa ahaa maalintaa toobadkeenka uu toobad keeno ama daacada iyo khayrka u sameeyo waxba u tari maayo waayo wakhtigii waa ka dhammaaday wuxuu hore u sameeyey mooyaane maalintaa wuxuu sameeyaa waxba u tari maayo yowma ya'tii maalinka uu imanaya bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa qaar ka midihi laa yanfacu anfici maayo nafsan naf anfici maayo iimaanuhaa iimaankeeda maalinkaa ay rumaysaa waxba u tari maayo waa nafteeta aan iimaanku anfacayn naftaasoo lam takun aan ahaanin aamanat mid rumaysa min qablu hore u rumaysay ay min qabli ityaani al aayaat naf aan aayaadkani intaanay iman ka hor rumayn maalintaa rumayntay rumaysaa waxba u tari maayo aw kasabat aw nafsan ama naf waxba u tari maayo maalinkaa waxay samaysaa naftaasoo lam takun aan ahaanin kasabad mid ku shaqaysay fii iimaanihaa iimaankeeda ku kasbatay oo ku shaqaysay khayraa khayr iyo daaco naf mu'minadoo caasi ahayd laakiinse iimaankeeda aan waxba ku tabcan oon hore khayr iyo daaco ugu samaynna maalintaa waxay samaysaa waxba u tari maayo qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow intadiruu suga ay axada haadihi alashyaa inay malaa'ig nafta idinka qabataa idiin timaaddo in aayaadkii rabbi qaarkood idiin yimaadaan in waxa weeyaan rabbigiin u yimaado inuu idinkala xukumo arrimahaa saddexda ah midkii yimaadaba suga ilain arrimahaasunbaad u joogtaan oo aad sugaysaane innaa annaguna muntadiruuna kuwii sugayaanu nahay arrimahaa suga annakuna waa sugaynaa xadiidka saxiixuljaamica ku sugan ee abu hurayra uu warinayo rasuulku waxa uu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha faidaa talacat fara'aaha annaasu aamanuu ajmacuun fadalika xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa cadeeddu ay ka soo baxdo halkay ka dhacaysay markaa ay dadku arkaan cadeeddii oo halkay ka dhacday ka soo baxday ayaa kulligood ay rumaynayaan gaal iyo muslim iyo caasi iyo mutiicba yacnii kuwii aan hore u rumayn waa rumaynayaan kuwa kalena dee yaqiin iyo iimaanunbaa u siyaadayo waxay ogaanayaan wixii lagu ballanqaaday inuu yahay waxaa dhacay laakiin kuwii hore aan iimaan u lahayn dhammaantood markaa ay indhaha saaraan aamanuu ajmacuun kulligood waa rumaynayaanoo gaal la arki maayo waayo dee wixiiba hortoodu yimid qayb maahae waa wax mushaahad oo ay arkayaan nebigu waxa uu yidhi xilligaasi waa marka naf aanay waxba u tarayn iimaankeedu aan hore u rumayn ama iimaankeeda aan u tabcan oo khayr iyo wanaag hore ugu samayn marka bacdu aayaati rabbik waxa ay ku fasireen axaadiisu inay tahay xilliga waxa weeyaan cadeedu ay ka soo baxdo halkii ay ka dhacaysay oo yowma ya'ti bacdu aayaati rabbik waa markaa cadeedu ay ka soo baxdo min maqribiha markaana towbad iyo camal la qabtaa waxba ruuxna u tari maayo allah waxau idhi ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kala geeyey ay biikhtilaafihim fiih waxay ku kala geeyeen oy ugu ula kala dhaqaaqeen diintooda iskhilaafkay isku khilaafeen diinta dhexdeedii ee qoloba dhinac ula dhaqaaqday ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diintooda kala geeyey macnaha ku kala tegay arrinkii diintooda oo wa kaanuu ahaaday shiyacaa koox koox iyo qayb qayb iyo axsaab kala qaybsan noqday lasta maad ahaanin nebi muxamedow minhum iyaga kamaad mid ahaanin fii shay-in waxba kaga mid ma tihid dayray kuwaasi kaa yihiin oo dariiqadaadii iyo dawgaagii ma hayaan innamaa amruhum arrinkoodu wuxuu ahaaday unbaa alla wuu yidhi kuwaa ilallaah ilaahay xaggiisa unbaa amarkoodu ahaadoo u bandhigan yahay summa yunabbi'uhum dabeed alla wuxuu uga warramayaa bimaakii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeen allah uga warramayo oo dee abaalkeeda iyo jazaheeda ayuu marinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha waa xaashiyada hoose jalaaleynka wuxuu odhanayaa aayaadkaa markuu fasirayo ina aladiina faraquu diinahum facalaa haada yakuunu almuraadu min hadihi alaaya ujeeddada aayaddan looga jeedaa wuxuu ahaanayaa alxasu calaa an takuuna kalimatu lmuslimiina waaxidatan boorin laysku boorinayo kelmadda muslimiintu mid keliya inay ahaato ay midaysnaato oonay ku kala tegin kelmadda xaqa ah wa anlaa yatafaraquu fi ddiini iyo diinta inaanay ku kala tafaraaruqin oo aanay ku kala tegin walaa yabtadicu albidaca almudillah bidcooyinka waxbaadiyaynayana inaanay ku soo darin diinta oo aanay ku soo cusboonaysiin oonay bidaca aanay la iman marka waxa uu sheekhu tilmaamayaa dee waajibka muslimiinta muhiimka u ah ee munaasabka u yihi waxa weeye diintooda inay ku midoobaan oonay ku kala tegin inayse diintoodii ku kala tagaan oo fariiqooyin iyo kooxa iyo dawaa'if ay kala noqdaan xaq maahe waa baatil waana dariiqadii yahuud iyo nasaara oo gaalo ayay kaga dayanayaan waayo nimanka ahlu kitaabka ah ayaa dee dhaqankoodu ahaa inay noqdeen firaq iyo axsaab ku kala tegay diintii oo qoloba siday doonta ay waxa weeyaan diintii ugu tasaruftay marka dadka muslimiinta ah waxaa loo diidayaa inay shabbahaan oy la mid noqdaan kuwii ka horreeyey yahuud iyo nasaare iyo ahlu kitaab oo sida kuwaa hore inaanay diintooda ku kala tegin waa shay markaa muxaram ku ah shariicada iyo diinta islaamka ee xaqa ah dadka muslimiintu inay firaq iyo kooxo ay diinta iyo waxa weeyaan islaamnimada ay ugu kala qaybsamaan qaybsanka maanta dhacay ee diinta lagu kala tegayna waa ta maanta muslimiinta halkaa dhigtay ee dhibaatada weyn dhaxalsiisay ee cadowgoodii waxa weeyaan ugu soo dhiiraday allah waxau idhi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha man ruuxa jaa'a la yimaada huwa manku bilxasanati wanaagga qofka la yimaada falahu waxa u sugnaaday cashru amhaaliha wanaaggaa uu sameeyey tobanlaabkeed baa u sugnaaday oo waa loo libinlaabayaa waman ruuxa jaa'a la yimaada bisayi'ah xumaan qofka la yimaada ee dembaabana falaa yujsaa lagu abaalmarin maayo ilaa midlahaa xumaantaa uu sameeyey wax la mid ah yacnii jasaheedii iyo wax u dhigma mooyaane wax kale lagu abaalmarin maayo oo xumaantuu sameeyey jasaa la mida oo qaabilsan unbaa lagu abaalmarine dee loo libinlaabi maayo weeyaan sidii wanaagga oo mudaacaf iyo waxa weeyaan libinlaab looga dhigi maayo waman jaa'a ruuxa la yimaada bisayi'ati xumaantana falaa yujsaa lagu abaalmarin maayo ilaa midlahaa xumaantaa uu sameeyey mid la mida mooye wax kale lagu abaalmarin maayo oo taa uunbaa abaalkeeda la marin laakiinse loo libinlaabi maayo wa hum iyagu dadkii laa yudlamuuna la dulmin maayo oo xaqooda laga duudsii maayo jalaaludiin asuyuuti waxaa odhanayaa laa yudlamuuna ay laa yunqasuuna min jazaa'ihim shay-a abaalkii ay mutaysteen waxba laga nuqsaamin maayo ayuu ku fasirayaa laa yudlamuuna laakiin jamalku futuuxaadka wuxuu odhanayaa faalظulmu yakuunu biaxadi amrayn naqsu althawaabi wa siyaadatu alciqaab dulmiga loo diiday laba midkoodba wuu ku ahaanayaa oo in yacnii abaalmarintii wanaagsanayd ay muteen in laga nuqsaamiyaa waa dulmi markaa laga nuqsaamin maayo wanaag ay muteen cuquubo aanay mutaysan in loo siyaadiyaana waa dulmi markaa cadaab aanay mutaysanna la saari maayo marka wuxuu tilmaamayaa cibaarada suyuudiga dee laa yunqasuuna min jazaa'ihim shay-an inay qaasir tahay oo dhammaystirkeedu uu yahay labada dhinacba waxna laga nuqsaamin maayo waxna lagu dari maayo labada jihaba dulmigu waa ka dhacaa labadaba waa loo diidayaa allah waxaa wudhi qul waxaad tidhaha nebi moxamedow inanii aniga hadaanii waa i hanuuniye rabbii rabbigay waa i hanuuniyey ilaa siraatin jid xaggii baa rabbigay ii hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan diinan xaal uu yahay diin jidkaa toosani diinka oo qiyaman toosan yacnii xaal uu yahay siraatulmustaqiimkaasi diin toosan ka beddel diinan qayiman diinka ka beddel oo millata ibraahiima nebi ibraahim milladiisii baa rabbi igu hanuuniyey xaniifan xaaluu yahay ibraahiim mid baatilka iyo shirkiga ka soo baydhaya oo xaqa iyo tawxiidka u soo baydhaya oo ku toosan tawxiidka wamaa kaana mana ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyana kama mid ahaanin nebi ibraahim calayhi asalaam wa nafyu lkowni almaadi yastaqriqu jamiica alasminati almaadiya falam yakun abada alaabaadi mushrika yacnii kownkaa maadigee la anfiyey wamaa kaana wuxuu qarqisanayaa uu koobsanayaa wakhtiyadii tegay dhammaantood oo weligii mushriknimo ma soo marin towxiid iyo toosnaan mooyaane qul waxaad tidhaha nebi moxamedow inna salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadayduba lilaahi alla ayay u sugnaadeen allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa oo tasarufaadkayga oo dhan nolol iyo dhimashaba rabbay u sugnaatay cidina lama wadaag yacni cid la wadaagta rabbi oo waxa weeyaan mushaaraka la-ihii ma jirto ilaahay bay u badhax tiran tahay laa shariika wax la wadaagaa lahu alle uma sugnaanin yacnii cibaadaadkaygaa iyo tasarufaadkaygaa iyo acmaashaydaa nolol iyo geeriba ilaahay wax la wadaagaa uma sugnaanin wa bidaalika ay wa bidaalika atawxiid towxiidka lasoo tilmaamay ayaana umirtu lay amray inaan ku toosnaado wa ana anigu awalulmuslimiina kuwa alle u hoggaansamay ka ugu horreeyaanahay ay min haadihi alumma ila nebi moxamed hoggaansanka iyo islaamnimadu waa ka horreysay oo dee umamkii hore iyo ambiyadii ka horreeyeyba waa toosnaayeen in badan oo ka mid ah oo ambiyadii lasoo dirayey dee ummadihii loo soo dirayey in badan baa dee ambiyada rumaysay oo raacday oo islaamnimada ku toosnayd marka wax hoggaansama umamka iyo adduunka oo dhan dee uguma horreyna waa laga horreeye laakiin ummaddan ummatulmuxamediyahan loo soo diray waa axadkii ugu horreeye hoggaansama ila isagaaba hormood hanuunka ugu ah waana anigu awalulmuslimiina kuwa hoggaansamo ka ugu horreeyaanahay haddaan nebi moxamed ahay ay min haadihi alumma ummaddan muxamediyadee la ii soo diray ka ugu horreeye hoggaansamay ayaan ahay qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ahayra allah ma alla cid aan ahayn abqii ayaan raadiyaa oo aan doonaa rabbaa min jihati rabbi xagga rabbi ahaan ma cidaan alla ahayn baan doondoonaa oon raadiyaa inaan rabbi ka dhigto walxaal huwa alleh rabbu kulli shay-in shay walba rabbigiisa uu yahay walaa tagsibo ma kasbato kullu nafsin naf walba ay dembaa usoo qadar yacnii naf walba dembi ma kasbato oo ma shaqaysato ilaa calayhaa korkeeda mooye cid kale dembiga kuma kasbato oo macnaha dembigay kasbatay cuquubada ka dhalataa iyaduunbuu ku dhacayaa ee cid kale waxba yeeli maayo walaa tagsibu ma kasbato kullu nafsin naf waliba ay dembaa dembi ma kasbato ilaa calayhaa korkeeda mooye cid kale kuma kasbato dembiga oo dhibaatada ka dhacda yacnii dhibaatada ka dhalataa cid kale ku dhici mayso haddii la xaaleeyana ilaa calayhaa korkeeda xaalu ahaaday mooyaane ay ilaa xaalata kowni dembiha calayha nafina dembi ma kasbato ilaa korkeeda inuu dembigaasi ahaaday mooyaane oo iyada unbuu korkeeda ahaaday dembigaa wixii ka dhashaa cid kale waxba yeeli maayo walaa tasiru xambaari mayso waasiratun ay nafsun waasira naf dembaabta xambaari mayso wisra ukhraa ay wisra nafsin naf kale dembigeed ukhraa oo kale suma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinu yahay ama celintiinu ay tahay mucaddaye laasimkii laga dhigaba tuma ilaa rabbikum dabeed rabbigiin xaggiisa ayuu ahaaday marjicukum noqodkiinna ama marjicukum celintiinna oo fa yunabbiikum dabeed ilaahay waa idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa wa huwa rabbi aladii waa allaha jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alardi arlada kuwa isku bedbedelayoo kolba jiil iyo qolo imanayso rabbi waa ka sidaa idinka yeelay oo wa rafaca kor yeelay bacdakum barhkiinna fowqa bacdin barhka kale korkiisa darajaatin darajooyin ka sarraysiiyey ay bilmaali waljaah maal iyo madaxtinimoba muxuu sidaa rabbi u yeeloo idiin kala sarraysiiyey liyablugakum si uu idinku imtixaamo fii maa aataakum wixii idin siiyey maal iyo madaxtinimoba inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu dhaqso badan yahay ciddii mutaysatee caasida wa innahu rabbiga lakafuurun waa mid dembi dhaafis badan ciddii dembi dhaaf ka dalabtee u soo noqota raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamiim sood waa suuratu lacraaf waana makiya aayaadkeeduna waa laba boqol iyo lix aayadood allah waxa u ihi aliflaamiim sood allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaa wuxuu uga jeedo kitaabun ay haadaakani kitaabun kitaab weeyi tankiirkuna waa tacdiim oo waa litafkhiim kitaab weyn oo sha'nigiisu culus yahay weeyi haadaa kani kitaabun kitaabu weyn weeyi waa qur'aankii kitaabka oo unsila la soo dejiye huwa kitaabka ilayka adiga nebi maxamedow lagugu soo dejiyey ee falaa yakun yaanu ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda yaanu ahaanin nebi moxamedow xarajun wax cidhiidhiya yaanu laabtaada ku sugnaanin minhu min alkitaabi kitaabka xaggiisa wax cidhiidhiyihi yaanu laabtaada kaga sugnaanin oo jalaaluddiin asuyuuti waxa uu leeyahay an tuballiqahu makhaafata an tukadab macnaha inaad gaadhsiiso ha ka cidhiidhiyoomin oo ha ka diiqadoonin adoo ka baqaya in lagu beeniyo wax cidhiidhiya laabtaada ha ka dareemin litundira waa cilat linzaal oo unsilada ku cile litundirada waa kitaab lagugu soo dejiyey limaada unzil litundira si aad dadka ugu digtaan nebi moxamedow kitaabkan laguugu soo dejiyey bihi ay bilkitaabi kitaabka qur-aankaa si aad dadka ugu digto ayaa laguugu soo dejiyey iyo wa dikraa waliajli dikraa waanin lagu waaninaya darteed ayaa laguugu soo dejiyey lilmu'miniina kuwa mu'miniinta a lagu waaninayo ittabicuu raaca maa kii unsila la soo dejiyey ilaykum idinka xaggiinna lagu soo dejiyey oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa laga soo dejiyey raaca oo kitaabka munasalkee qur-aanka ah walaa tattabicuu hana raacina min duunihi ay min duuni illaah ilaahay sokadii rabbigaa kitaabka idiin soo dejiyey sokadii ha raacina awliyaa'a kuwa asxaab iyo sokeeye aa ka dhiganasaan oo tutiicuunahum fii macsiyatihi tacaala sida jalaalaynku uu soo qadarayo aad ku yeelaysaan oo ku addeecasaan macsiyada rabbi walaa tattabicuu ha raacina min duunihi alla sokadii awliyaa'a kuwa arrimihiinna aad u dhiibanaysaan oo saaxiibiyo sokeeye aa ka samaysanaysaan kuna addeecaysaan macsiyada rabbi kuwaana ha yeelanina oo ha raacina qaliilan waxa yar maa oo aad u yar oo maada qaliilan maa tadakaruun qaliilan maa tashkuruunta inagu soo noqnoqon doonta waa lita'kiidi alqila ayuu odhanayaa jalaaleynku marka qaliilan waxa yar oo maa aad u yar tadakaruuna intaa waantoobaysaan wax yar baa waantoobaysaan oo wax qaadanaysaan wa kam in badan oo min qaryatin magaalo ah walmuraadu ahluha dee gidaarada looma jeede waa sukaanta iyo dadka deggan wa kam min qaryatin ay wa kam min ahli qarya magaalo ehelkeeda degani badanaa ahlaknaaha intaanu halaagnay ay aradnaa ihlaakaha aanu doonnay halaagiddeedu badana oo fa jaa'ahaa dabeed uu yimid qaryadii ba'sunaa cadaabkayagii uu yimid bayaatan goor habeennima iyagoo hurda aw hum ama iyaga oo qayluuna qayluushanaya qayluuladana waxaa la yidhaha wa alistiraxatu fii wasati nahaar maalinta barhtankeeda marka la kala hadh galo ee la qayluushanaye qofku dee yaro nasanayee la seexdo hurdadaa maalinta dhexdeeda lagu nasto wakhtiga hadhgalka dahiirada ayaa qayluulo la yidhaahdaa markaa badanaa wa kam min qarya wa kam in badan oo min qaryatin magaala ayaa ahlaknaaha aanu halaagnay ey aradnaa ihlaakaha aanu doonnay halaagiddeeda oo fa jaa'ahaa dabeed wuu yimid ba'sunaa cadaabkaygii uu yimid bayaatan goor habeennimaa iyagoo hurda aw hum ama iyaga oo qaa'iluuna qayluushanaya ayaa uu yimid cadaabku sidii qowmu shucayb oo kale famaa kaana dabeed maba ahaanin dacwaahum baryadoodu id jaahum id wakhtigii jaahum uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina kuwa daalimiina baryada iyo ducadoodu waxay uu noqotay markii cadaabku u helay inay ku dhawaaqaan oy ku baryootamaan alla waanu dembaabno daalimiin baanu ahayn waase xilli tale faraanay ugu jirin oo waxa weeyaan wakhtigii ka dhammaaday marka dacwaahum baryadooda waxay ku baryootamayaan baa alla allahayo waanu dembaabnay waxaa kaloo lagu fasiray dacwaahum macnaha qayladooda iyo dhawaaqooda waxay ku qaylinayaan alla daalimiin baanu ahayn waxba se u tari mayso famaa kaana dabeed maba ahaanin dacwaahum baryadooda ama qayladoodu iyo dhawaaqoodu id wakhtigii jaahum uu yimid ba'sunaa cadaabkayagu qayladoodii may ahaanin amase baryadoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale maba ahaanin innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina kuwa daalimiin oo dembaabay falanas'alanna wallee waanu weydiin oo waanu weydiin alladiina kuwii ursila loo diray rususha ilayhim iyaga oo ummadihii ambiyada loo diray wallee waanu weydiin waxay rususha ugu jawaabeen oo aayadda kalaa rabbi ku qeexee uu yidhi wa yowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum almursaliin waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinka rabbi u dhawaaqayo ummadaha iyo dadkii oo uu ku odhanayo maadaa ajabtum almursaliina maxaad rusushii ugu jawaabteen miyaad rumayseen oo raacdeen mise waa beeniseen oo ka baydheen walanas'alanna walle waanu weydiin oo waanu weydiin almursaliina kuwii la soo dirayna rusushana la dayn maayee wixii loo diray ee loo igmaday inay guteen iyo inay ka gaabiyeen waa la weydiin taana waxaa caddaysay aayaddii suuratulmaa-ide oo yowma yajmacu llaahu arusula fayaquulu maadaa ujibtum waxaad xustaa nebi allow dadkana u sheegtaa maalinka alla rusushii intuu soo kulmiyo uu ku odhanayo maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay ma laydin raacay mise waa laydin diiday marka rusushii iyo umamkiiba labada qoloba waa la weydiin waana la su'aali waxay sameeyeen allah waxau idhi falanaqusanna wallee waanu uga qisoon oo waananu u sheegi calayhim korkooda wixii dhex maray ambiyadiiyo umamka bicilmin cilmi ayaananu ugu sheegi oonu ugu warrami wamaa kunnaa manaanaan ahayn khaa'ibiina kuwa ka maqan oo goobjoog baabannu ahayn waannu ogeynoo waannu arkannay wixii dhex maray allah waxau idhi walwasnu miisaamidda acmaasha la miisaamayo yowma-idin maalinkaa qiyaame alxaqu xaq weeyaan jalaaluddiin asiyuuti waxau odhanayaa walwasnu lilacmaali aw lisaxaa'ifiha waxaa la miisaamayaa waa camalladay addoommadu sameeyeen ama suxuftii acmaashu ku taallee lagu diiwaangeliyaa la miisaamayaa oo miisaanka la saarayaa jamalkuna xaashiyada hoose ee futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku kordhinayaa wa nafsul ashkhaasi alcaamiliin iyo dadkii camal falayay laftooda marka saddexdaba in la miisaamana wax maanicoo diidayaa ma jiro camalkii iyo caamilkii iyo saxiifadii camalka intaba camalkii la sameeyey iyo caamilkii sameeyey iyo saxiifadii lagu diiwaangeliyee lagu qoray oo nabigu sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih marka camalkii in la iyadoo suuro iyo qaab loo yeelay la keenayo miisaanka loo saarayo uu ergeynayo uu hadlayo ayaa laga fahmayaa waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi abi hurayra innahu laya'ti arajulu alcadiimu asamiin laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qaala iqra'uu qowlahu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna yacni waxaa iman doona maalinta qiyaamo nin laf weyn oo xoog weyn oo waxa weeyaan buuran oo xajmi iyo xoog badan oo laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuudatin garab kaneeco ilaahay agtiisa aan la miisaan leekayn marka nebigu waxau akhriyay aayaddan falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna marka dee waxaa laga qaadanayaa qofka laftiisii in la miisaamayo gaalku markaa dee miisaaniyo qiimo ma leh ilaan qalbigiisa iimaan kuma jirine musnadkana waxaa ku sugan xadiidu zir ibnu xubaysh inuu yidhi ibnu mascuud kaana yejtani siwaakan min alaraak geed caday ayuu laan cadaya ka soo goosanayay wa kaana daqiiqa saaqayn kubabkiisuna kuwa aada u dhuudhuwan bay ahayn cabdillahi bni mascuud fa daxika alqowm dadkii baa ku qoslay raggii saxaabadii ay wada socdeen baa ku qoslay faqaaluu faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama mima tadxakuun war maxaa ku qoslaysaan baa nebigu saxaabadii ku yidhi qaaluu min diqati saaqayhi yacnii labadiisan kub ee dhuudhuuban ee dabayshu inay ladegto ku dhow ayaanu ku qoslay bay yidhaahdeen qaala waaladii nafsii biyadih lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxud waxau rasuulku yidhi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee labadaa kub ee dhuudhuubani maalinta qiyaame miisaanka marka la saaro buurta uxud waa ka culays badan yihi waayo waa laba kuboo iimaan iyo daaco ku sugan oo ku socda marka calaa kullin walwasnu dee camalkii iyo caamilkii iyo saxaa'iftiiba waa koobsanaysaa allah waxau idhi walwasnu miisaamidda acmaashi iyo cumaashiiba la miisaamayo yowma idin maalinta qiyaame alxaqu xaq weeyaan miisaamiddaasi faman haddaba ruuxa haquladee cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisii xasanaadkiiyo wanaaggu fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanee guusho gaadhay weeyi waman axadka khafaday fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisii xasanaadka ee xumaantiisu cuslaato fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaareeyey anfusahum nafahoodii kuwa khasaaray weeyi oo maxay nafahooda ku khasaareen ama ku khasaareeyeen waa bitasyiirihaa ila annaar waxay ahay ka ahaysiiyeen nafaha kuwa dee naarta gala dee nin naftiisii naar u horseedayna naftiisii waa khasaaray fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahoodii khasaaray bimaa bisababi maa shay sababkii ayaa naftoodii ay ku khasaareen shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen biaayaatinaa aayaadkayaga yadlimuuna ay yajxaduuna kuwa dafira oo diida oo jalaalaynku yadlimuunada waxa uu dhansiinayaa waa min baabi tadmiina ficilka yajxaduuna macnihiisa oo yadlimuuna waa bimacnaa yajxaduuna ayuu jalaalaynku odhanayaa markaa dafiraadday aayaadkayaga dafirayeen bay naftooda ku khasaareen naarna ay ku mutaysteen weeyaan macnuhu oo waxay nafahoodii ku khasaareen bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkiisa yadlimuuna ay yajxaduuna kuwa dafiro oo diida biaayaatina aayaadkayaga diida taasay ku khasaareen naftoodu naar ay ku galeen allah waxau idhi walaqad makkannaakum wallaahi laqad makkannaakum waanu idin makansiinay macnaha waanu idin dejinno waanu idin hantisiinay oo gacantaanu idin gelinnay fil ardi arlada dhexdeeda waanu idin makansiinay oo wajacalnaa waxaanu idin yeellay lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda macaayisha ee asbaaba macaayishikum yacnii sababihii noloshiinnana arladaannu idinka yeellay oo hadday tahay xoolaha dhaqanaysaan haddaad tahay dhulkaa beeranaysaan hadday tahay ganacsiga iyo sanaacooyinka iyo waxyaabaha farsamooyinka aad ka shaqaynaysaan waxaa ku noolaan lahaydeenna waannu idin yeellay arlada dhexdeeda wajacalnaa waxaanaanu idin yeellay lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda macaayisha waxyaabihii aad ku noolaanayseen iyo sababkii noloshiinnana arlada dhexdeeda waannu idin dhignay qaliilan waxa yar maa oo aad u yar tashkuruuna inta ilaahay umahadnaqaysaan walaqad khalaqnaakum wallaahi laqad khalaqnaakum waannu idin abuuray oo uma sawarnaakum dabeed waa idin suuraynay waxaa loo jeedaa ay walaqad khalaqnaa abaakum aadam oo khalqul asli waa khalqun lilfarci asalkaad ka soo jeedo wixii lagu galladaysta ee nicmaa ama abuurista la abuuray adigana abuuris iyo nicmay kuu tahay waayo la-aantii mabaad jirteen dee haddaan aabbaha la khalqin wallaahi laqad khalaqnaakum waannu idin abuuray baa alla wihi ay laqad khalaqnaa abaakum aadam bani aadamkiiow aabbihiin aadam baanu abuuray waa asalkaad ka soo jeedeene uma sawarnaakum dabeed waa idin suuraynay ey sawarnaa abaakum aadam uma qulnaa dabeed waxaanu ku nidhi lilmalaa'ika malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu dabeed waa u sujuudeen malaa'igtii aadam ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo lam yakun ma ahaanin ibliis min asaajidiina kuwa sujuudaya kama mid ahaanin maaha markaa halmaan ama ilow ama dibuu u dhigaye waa abaa wastakbar sida aayaadka kale tilmaameen waa diido waa iska weynaysiiyey qaala waxauu rabbi markaa ibliis ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ee an tasjuda inaad u sujuuddo aadam id amartuka markaan ku amray oo laadan waxaa la yidhaahdaa allaa waa sila ama tawkiid oo aayaddii kale suuratu saad ayaa waxa weeyaan dee sii caddaynayso suuratu saad waxay ahayd maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya tanna waa maa manacaka an tasjuda uun laaduna waa sila ama tawkiid ee naafiye ma aha qaala waxau rabbi yidhi markaa maa manacaka ibliisow maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id wakhtigii amartuka aan ku amray qaala waxau yidhi ana aniga ayaa khayrun ka khayr badan minhu aadam waayo khalaqtanii waad i abuurtay oo min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu aadamna waxaad ka abuurtay min tiinin dhoobo caqli xumadiisa laba khaladoo fool xunoo waaweynba waa galay ibliis mid waa mideh waa alqiyaasu maca annas kol haddii amar alle uu cad yuhu meesha yaallo wax in la qiyaasta waa xaaraanoo ma bannaana oo qawaacidda waxaa ka mid a laa qiyaasa maca annasi meel nas yaallo waxba lama qiyaasto masale aan nas cad lahayn ayaa tu kaloo nas leh oo cillo jaamicihii ka dhaxayso looga qiyaas qaataa laakiin mas'ale mansuuso oo daliil cad ku yimid waxba looma qiyaasto ra'yi iyo ijtihaadna looma keeno markaa kol haddii rabbi amar cad uu ku yidhi sujuuda dee qiyaasba meesha ma yaalla samcan wataaca unbaa taallay marka qaladka ugu weynee uu galay waa qiyaaska uu sameeyey maca nas walidaalik waa ariiqatu ibliis iyadoo daliil cad la hayo oo ka shamsi ah in qiyaasaad iyo aaraa iyo hawo la raaco waa ariiqa min duruqi ibliis waayo qiyaasku wuxuu yimaadaa meel nas laga waaye meel nas yaallo waxba lama qiyaasto ra'yina lama keeno kaasi waa qodob qodobka labaad ee foolxumada weyna uu galay waxa weeye haba qiyaastee waa qiyaasun faasidu lictibaar waa qiyaas aan sax ahayn ilaan qof baaba hadduu wax qiyaasanayo qiyaaskiisu uu sax noqdaa oo dhoobada uu leeyahay naartaa ka qiimo badan cagsigaa saxa oo marka laysu eego dhoobada iyo dabka dhoobada ayaa xagga rasaanada iyo deganaanshaha iyo barakada dhoobada ayaa fara badan oo dhoobada xabad fir yaroo hadhuudha intaad ku riddo ayaa sabuulkaa boqolka midh ku yaallaan ay kuu soo bixinaysaa barakadaasay leedahay wixii lagu ridaba dee midhaha kala duwan iyo waxa weeyaan nabaataadka kala duwan arlada ayuu ka soo baxayaa waa arladaa deggan ee la dhisanayo ee lagu dul nool yahay ee la qodanayo markaa xagga rasaanada iyo deganaanshaha iyo barakadaba arladaa leh dabkuna waxa uu leeyahay alkhifatu waattayish waalixraaq fudayd iyo duulduul iyo gubitaan oo dhimbiil yaroo dabi meel hadday ku dhacdo wataa intay duusho laga yaabo magaalo dhan ama xaafado dhan inay gubto markaa dabkii muxuu yeeshay fudayd iyo duulduul iyo gubitaan iyo dhibaato markaa labada xagga dheefta iyo waxtarka wax laysu keenaba ma aha dhoobada hayinkee la dul socda ee lagu nool yahay barakada badan iyo dabkaa duulaya halkuu gaadhaba gubaya wax laysu keeno marka horeba may ahayn marka marka hore meel nasyaalluu qiyaastay qiyaaska uu qiyaastayna qiyaas faasiduu noqday oo aan sax ahayn qaala waxa uu rabbi ku yidhi fahbid ka daadeg ka soo deg ibliisow minhaa jannadii xaggeeda ama samada xaggeedii ka soo deg famaa yakuunu kuma ahaanin laka adiga oo kuma cunanto an tatakabbara inaad isku weynayso fiihaa jannada dhexdeeda ama samaawaadka dhexdooda ee fakhruj bax waayo innaka adigu min asaakiriina kuwa dulloobeed dulliga ayaad ka mid ahaatay oo cumila binaqiidi qasdihi kibir buu doonayo wixii ka soo horjeedo dulli iyo xaqaaro ah ayaa lagula mucaamaloodoo lagu ciqaabay qaala waxau yidhi markaa ibliis andirnii allahyow ii kaadi ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta lasoo bixinayo allahyow dib iigu dhig qaala waxauu rabbi ku yidhi innaka adigu ibliisow min almundariina kuwa loo kaadiyaad ka mid tahay halkan laguma caddayn ilaa muddada loo kaadiyey isagu wuxuu dalbaday laciinkan ama malcuunkan ibliis in loo kaadiyo ilaa yowmi yubcathuuna oo isagu waxa uu doonayey in marka suurta labaad lagu dhufto ee dadku ay soo baxayaanee lasoo noolaynayo sidii isagoo u taagan un dhinaca inuu ka raaco oo aan u dhiman isagu saasuu rabay waayo dee ilaa yowmi yubcathuuna waa ila nafkhati haaniya bacsigu waa marka nafkhada labaad lagu dhufto ee dadka lasoo bixiyo ma dhimasho dambaa hadhay marka weligiiba inaan u dhiman ee cinda albacsi inuu dadka uu dhinac ka raacuu doonayey taa uu dalbaday haddaba labadii arrin midna waa laga yeelay midna lagama yeelin mid waa laga yeelay oo dee innaka min almundariina midna lagama yeelinoo ilaa yowmi albacsi looma kaadina waxaa loo kaadiyey ilaa yowmi alwaqti almacluum oo suuratu saad waxaynu ugu tegi doonnaa hadduu rabbi ina gaadhsiiyo ilaa yowmi alwaqti almacluum yacni ilaa maalinka la yaqaane macluumkaa waqtigiisa laguu kaadiyey marka jalaaludiin asuyuud waxa u odhanayaa min almundariina aayaddan acraaf markuu fasiraayo wa fii aayatin ukhraa ilaa yowmi alwaqti almacluumi waa aayaddii suuratu saad ay waqti nafkhati aluulaa ayuu odhanayaa nafkhada hore wakhtigeedaa loo kaadiyey marka khulaasadu waxa weeye kaadinta loo kaadiyey maaha ilaa yowmi yubcathuun oo nafkhada labaadehe waa ilaa yowmi alwaqti almacluum oo ila nafkhati aluulaa waa ilaa ay suurta hore ka dhacayso marka suurta hore lagu dhuftana noolaha iyo khalaa'iq oo dhan dee waa kuwa dhacaya daadanaya ee suuxaya ama dhimanaya marka markaa wuxuu la dhimanayaa khalaa'iqdaa dhimanaysa markaa dhimasho wuu dhandhaminayaa oo suurta koobaad markay dhacdo khalaa'iqda dhimanasuu la dhimanayaa kadibna suurta labaad dee dadka lasoo bixinayuu la soo baxaya marka calaa kullin ukaadintiisii waxay noqotay ilaa yowmi alwaqti almacluum oo ilaa suurta hore inta laga gaadhayo dabeed suurta hore marka lagu dhufto waa dhimanaya qaala waxa uu rabbi ku yidhi innaka min almundariina waxaad ka mid tahay kuwa loo kaadiyey wakhtiga loo kaadiyeyna saad baa lagu caddeeyo waa ilaa yowmi alwaqti almacluum inta suurta hore lagaga dhufanayo qaala waxa uu yidhi markaa ibliis fa bimaa aqwaytanii ay fa bisababi iqwaa'ika lii ba'da qasamiyo iyo sababiyo labadaba waa lagu fasiray jalaalaynkoo kale isagu qasamiyuu ka dhigaya marka ba'da qasamiyo marka laga dhiga ama baa-ulqasam macnuhu wuxuu noqon fa bimaa aqwaytanii fa biiqwaa'ika lii hallayntaadii hallaysaan ku dhaartee rabbow waa marka qasam ba'da laga dhigo sababiye haddii laga dhigana waa fa bimaa aqwaytanii fa bisababi iqwaa'ika lii hallayntaadii hallaysay sababteeda la aqcudanna walle waanu fadhiisani lahum bani aadam siraataka jidkaagaan u fadhiisani jidkaagii almustaqiima ee toosnaa jidkaaga toosan ay adiga kuu soo mari lahaayeen adduunyada allayleh jidkaasaan u dhex fadhiisan humma la aatiyannahum dabeed waxaan kaga iman ilmo nebi aadam min bayni aydiihim xaggooda horaan kaga iman oo adduunyada ah oo adduunyadaan u qurxin oo dhalaalkeedaan ku dagiyo oon ku lugoyn wa min khalfihim xaggooda dambena waan kaga imanoo aakhirada ka dambaysa ayaan ka shakisiin oo aakhiro iyo bacsiyo soo bixin maba jirtaanku oo dhan wa can aymaanihim midigyadooda ayaan kaga iman oo xagga wanaagga wanaaggii ayaan waxa weeyaan u diidi oon ka mancin wa can shamaa'ilihim iyo xagga bidixyadoodaan kaga iman oo xagga xumaanta xumaanihii ayaanu qurxin cabdilaahi bnu cabbaas waxa uu yidhi walaa yastatiicu an yaatiya min fawqihim lianlaa yaxuula bayna alcabdi wa bayna raxmat illaahi tacaala ilaahay fadligii waxaa ka mid ah ma awoodo inuu xagga sare kaga yimaado si aanu addoonka iyo raxmadda rabbi u kala dhexgelin xagga sare kaga iman maayo laakiin jihooyinkii kaloo dhan waa kaga imanayaa oo teella u dhigan maayo kol hadduu hubsaday halaagiisa isaguna wuxuu ku dadaalayaa inuu halleeyo ballantaa uu qaaday ibliis markuu ballantaa qaadayey malay ka ahayde muu hubin laakiin wuxuu maleeyey waa xaqiiqoobo waa ku rumeeyey ilmo nebi aadam oo ilaahay waa ka ku tilmaamay aayadda kale walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis maluhuu ka maleeyey ilmo nebi aadame uu yidhi wallee waan hallayn alla ilahe waa xaqiijiyo korkooda waa ku rumeeyey oo way raaceen wax yar mooyaane walaqad adalla minkum jibilan kasiira afalam takuunuu tacqiluun khalqi badan ayaa bani aadama uu idinka hadlayay ibliis amiyaedaan caqli iyo garasho lahayn jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa ay min kulli jihatin fa amnacuhum min suluuki koono walba iyo jiho walba waan kaga iman oo dariiqa mustaqiimka inay maraan baan u diidi waxau idhi walaa tajidu heli maysid akarahum badidooda shaakiriina kuwa kuu mahadnaqaya dhinac walba intaan kaga imaado bani aadam ayaanad helayn badankoodu iyagoo ku mahadinayo oo ilaahayow ku rumaysan waayo dee waa qaliilu min cibaadiya shakuur in yar baa rabbi mahadinayso towxiidka ku toosan inta badani waa baadiyoobaysaa qaala waxa uu rabbi ku yidhi ukhruj bax ibliisow minhaa jannada xaggeeda ka bax mad'uuman xaal atay mid la ceebeeye oo lacanaantay kaasoo madxuuran la eriyey oo naxariista laga durkiyey laman tabicaka lawallaahi yaman tabicak wallee ka ku raaca ibliisow minhum xaaluu ka mid yahay bani aadam laamla'anna wallee waan ka buuxini jahannama jahannama minkum idinka ayaan idinka buuxini ajmaciina xaalatiin dhammaantiin wa yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa sawjuka xaaskaaga xawaa aljannata jannada dega oo fakulaa ka cuna min xaysu shi'tumaa meel alla meeshaad doontaan jannada ka cunoo ka cabba oo walaa taqrabaa haw dhowaanina haadihi tani ashajarata eegeedda ah oo fa takuunaa dabeedaad ahaataan haddaad u dhowaataan oo dhandhamisaan min aldaalimiina kuwa dulmiga falee dembaabay aad noqotaan macnaha si aydaan daalimiin dembaabay u noqon geeddaa ha u dhowaanina ka dheeraada fa waswasa dabeed waxa waswaasiye oo tashuushiyey lahumaa aadam iyo xawaa ashaytaanu shaytaankiibaa waswaasiyey liyubdiya si uu ugu muujiya lahumaa labadooda maa wuu wariya wixii laga qariyey canhumaa iyaga xaggooda oo min saw-aatihimaa cawradooda ah wa qaala waxaanu ku yidhi ibliis maa nahaakumaa idiinma diidin rabbukumaa rabbigiin can haadihi tani ashajarati eegeedda ah ilaa an takuunaa ay ilaa karaahata an takuunaa nicisuu idiin nacayo mooyaane inaad ahaataan malakayni laba malag aw takuuna ama aad ahaataan min alkhaalidiina kuwa waaraya wuxuu ku yidhi rabbigiin geeddan inaad cuntaan idinkuma diidin ilaa niciduu idiin nacayuu idiin diidaya mooyaane inaad laba malag noqotaan ama waartaan oo weligiinba aydaan dhiman oo macnaha wuxuu tilmaamayaa waxa uun idinka xiga laba malag inaad noqotaan waartaan oo weligiinba aydaan baaliyoobin ama aydaan dhiman waxa idinka xiga uun geeddan inaad dhandhamisaan oo u dhowaataan halkaasuu ka maray wa qaasamahumaa waxaanu ugu dhaartay aadam iyo xawaa shaytaan innii anigu baa uu ku yidhi lakumaa labadiinan aadam iyo xaawow la min annaasixiina kuwa idiin khayr miirayee idinla talinayaan ka mid ahay nasteex baan idiin ahay fadallaahumaa biguruurin qataada waxa uu yidhi innamaa yukhdacu lmu'minu billaah mu'minka allunbaa lagu dagi karaa ruuxa mu'minkii dee mu'minowna run sheeg mu'minowna run uga qaado soo lama odhan marka ruuxa muuminka waxa keliya lagu dagi karaa waa xagga rabbi marka aadam markii hore waa ka shakiyey ibliis oo dee arrintaa waa ka taraduday laakiin wallaahi markuu ku maray aadam maba sawiran oo maskaxdiisa kuma soo dhicin wax suurtagalana ma moodeyn makhluuq alla abuuray khaaliqiisa inuu been ugu dhaaranayo mabu moodeyn taas markaa saasuu ku rumaysoo dee geedkii uu ugu dhacay marka wuxuu yihi qataada innamaa yukhdacu almu'minu billaahi ruuxa muuminka ah allunbaa lagu dagi karaa oo uu ku dagmi karaa wa kaana bnu cumar idaa ra'aa min cabdihi cibaadatan wa xusna salaah actaqahu cabdilaahi bnu cumarna addoonkiisa markuu cibaado iyo salaad wanaag ku arko waa xorin jiray fa qiila lahu inahum yakhdacuunak waxaa la yidhi ibnu cumarow way ku dagayaano way ku khiyaamaynayaane ka dhab ma aha fa qaala bnu cumar man khadacanaa billaahi in khadacnaa lah wuxuu yidhi ilaahay ninka nagu daga waanu u dagmanaa yacni qofka dee ilaahay nagu daga ee xagga alle naga mara dee waan ku dagmanaa ilan qalbigiisa waxa ku qarsoon war uma hayno marka dee waa arrin iska jirta wixii ilaahay subxaanahu watacaala iyo dhaartiisa iyo xaggiisa ku tacalluqa ruuxa muuminkii waa ku dagmayaa waanu rumaysanayaa oo dee run buu moodayaa ilan qofka muuminkii waa qof toosanoo ilaahay xaq mooye wax kale aan ugu dhaaran ama waxa weeyaan aan dee ugu cibaadaysan marka inay inuu macnaha aadam ku dagmo ibliis waxa keenay wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin isma buu lahayn makhluuq ayaa been ilaahay ugu dhaaran alla waxau uhi fadallaahumaa wuu soo dejiyey ibliis aadam iyo xawaa ay can mansilatihim alcaaliya derajadoodiiyo maqaamkoodii sare ayuu hoos uga soo dejiyey biguruurin dagid uu dagay darteed yacnii lugooyadaa uu lugooye dembigaa ay galeen uu ku dagay sababkiisa ayaa maqaamkoodii uu kaga soo dejiyey oo ugu sababay inay waxa weeyaan halkaa arladiyo rafaadkeeda yimaadaan falammaa daaqa markay dhandhamiyeen aadam iyo xawaa ashajarata geeddii loo diiday markay dhandhamiyeen badad waxa u muuqatay lahumaa labadoodii saw-aatuhumaa cawradoodii baa u muuqatay markiiba mid walba ka kale cawradiisii iyo xubintiisii taranka iyo tiisiiba ayaa u muuqatay watafiqaa waxaanay gudagaleen aadam iyo xawaa yaksifaani inay isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda min waraqi iljanna ay min waraqi shajari iljanna yacnii jannada iyo basaatiintii geedihii ku yaalay caleentoodii intay soo googooyaan korkooda inay ku dhadhajiyaan si ay isu asturaan ayaa ay gudagaleen aadam iyo xawaa wanaadaahumaa aadam iyo xawo waxa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay qaa'ilan lahumaa isagoo rabbi ku leh alam anhakumaa miyaanan aadam iyo xawow idiin diidin can tilkumaa tiinaa ashajarati eegeedda ah oo wa aqul lakumaa miyaanan idinku odhan inna shaytaana shaytaanku lakumaa labadiinan caduwun cadow buu idin yahay cadowgoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay qaalaa waxay yidhaahdeen aadam iyo xawaa rabbanaa rabbigayow dalamnaa waa dulmina anfusanaa nafahayagii waanu dulmino waa dembaabnay wain lam takfir haddaanad noo dhaafin lanaa annaga haddaanad noo dembi dhaafin oo watarxamnaa aanad noo naxariisan lanakuunanna waxaanu ahaan doonnaa oonu ahaan doonnaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayaannu ka mid noqon doonnaa marka kelimaadkani waa kelimaadkii ilaahay ku ilhaamiyey xagga rabbi ay kala kulmeen fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayh kelimaadkii lagu ilhaamiyey xagga rabbi kala kulmeen ay ku hadleen dabeed loogu dembi dhaafee la doortay intaa dabadeed waa kelimaadkan inay yidhaahdeen horta marka hore dembigii inay qirteen ilaahayna ay ka baryeen inuu u naxariisto oo u dembi dhaafo waxaa la yidhi markaa faman ashbaha aadama bilictiraafi wa su'aali almakfirati wاnnadami waliqlaaci idaa sadarat minhu dunuub ijtabaahu allahu wahadaah waman ashbaha ibliisa idaa sadara minhu danbu laa yazaalu yazdaadu min almacaasi laa yazdaadu min almacaasi fainahu laa yazdaadu min allahi ilaa bucda ruuxa aabbihii aadam shabaha ee ka shabaha xagga qirashada dembiga iyo ka qoomamada uu ka qoomamoonaya dembigii ka dhacay iyo dembi dhaaf dalabka iyo towbada intaa ninka aabbihii aadam ka shabaha markuu dembaabo alla ilahi aabbihii waa ku bannaan yahay ilaahayna waa ka toobad aqbalaya waana u dhaafaya laakiin ninka markuu dembigu ka dhaco ku sii madax adeygee macaasida sii badsada kaasi cadowgiisii ibliis buu shabahay ilaahay xaggiisana dee fogaansho iyo bucdi unbuu ka siyaadsanayaa markaa dee waxaa la yidhi waman yushaabi abahu famaa dalam aabbihii ninuu ekaadayna ma gardaroono gardarro iyo dulmi ma gelin macnuhu waxa weeye dee aabbahaa iyo asalkaagii waa dembaabay dembigii waa qirtay waanu ka soo noqday ilaahayna waa doorto waa ka toobad aqbalay marka ka aabbihii ku bannaan waa ka markuu dembaabo aan sii daa'imayna dib uga laabanaya oo isagoo qiranaya ilaahay dembidhaaf ka dalbaya ilaahayna markaa waa u naxariisanaya waana ka toobad aqbalaya marka aabbaha aadam shabbah laakiin cadowgaaga ibliis ha shabihi qaala waxauu rabbi yidhi markaa ihbituu ka dega jannada ka dhaadhaco hoos uga hoobto uga dega markaa jamacu waa aadam iyo xawaa iyo ibliis ama waa aadam iyo xawaa yacni bima shtamala calayhi min duriyatihimaa iyadoo meesha ay ku jiraan waxay koobsadeen oo tafiirta ka tafiirmi doonta ah waayo jamacani aadam iyo xawaa dee waa musanna ee ihbita lama odhana ihbituu jamacu waxa weeye aayaadka qaarkoodna waa dee la tatniyo ihbita laakiin jamaca waxa uu ku tawjiihinayaa jalaalaynku in looga jeedo labadooda iyo wixii ubad iyo tafiir ka tafiirmi doona ayaa loo jamciyey ama waaba aadam iyo xaaweeye ibliis oo jamac ahaan loo leeyahay ka dhaadhaca qaala waxauu rabbi yidhi markaa ihbituu dega aadam iyo xaawo iyo tafiirta ama bani aadamka ka tafiirmi doono oo amarkaa ku hoos jira bacdukum xaal badhkiin libacdin badhka kale caduwun cadow aada u tihiin marka haddii la yidhaahdo amarku waa uun aadam iyo xaawa waxa loo jamciyena waa duriyadooda ka tafiirmi doonta uun cadaawadu markaa waa cadaawatu bani aadamoo waa aadamaha dhexdooda colaada dhacasa haddii la yidhaahdo maya ee jamacu waa aadam iyo xaawo iyo ibliisna cadaawaddu waxay noqonaysaa aadam wa duriyatuhu iyo ibliis iyo duriyaddiis ay udhaxaysaa qaala waxaa uhi ihbituu dega oo jannadii hoos uga dhaadhaco hoos u daadega bacdukum badhkiin ama bacdukum xaal badhkiin libacdin badhka kale caduwun cadow uu yahay walakum waxaana idinku sugnaaday fi lardi arlada dhexdeeda mustaqarun makaanu sugnaansho iyo wa mataacun tamatuc iyo raaxaysi ilaa xiinin ilaa wakhti laga gaadhayo waa ila nqidaa'i aajaalikum ilaa inta ajashiinu ka dhammaanayso arladaa ku sugnaanaysaan kuna tamatucaysaan nin walba intii ajal iyo nolol alla u qoray qaala waxau rabbi yidhi fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyawna aad ku noolaanaysaan wa fiihaa arlada dhexdeeda ayaa tamuutuuna aad ku dhimanaysaan wa minhaa arlada xaggeeda ayaa tukhrajuuna laydinka soo bixinayaa yaa banii aadama ilmo nebi aadamow qad anzalnaa waxaanu idiin soo dejinnay calaykum korkiinna libaasan hu iyo dhar dharkoo yuwaari qarinayo asturaya saw-aatikum cawradiinna asturaya iyo wariishaa dhar aad ku xaragootaan aslu riish waa baalasha shimbiraha oo dee xaragay u tahay baalasha ay ku duulayaan marka waxaa looga jeedaa riishan yacni libaasan yuwaari saw-aatikum waa dharkii asalka ahaaye dee cawrada asturayee laga maarmaanka ahaa wa riishanna waa kamaaliyaadkii aan daruuriga ahaynoo wixii intaa ka badnaa ee lagu xaragoonayey laysku qurxinayey weeyaan riishan wa libaasu taqwaa daalika khayrun libaasu taqwaha huga alla kacabsigaana ka khayr badan kan cawrada asturaya amase lagu xaragoonaye laysku qurxinayo halkaa waxaynu ka qaadanaynaa waxaa jira laba hu ama laba dhar labadaa dhar waxay kale yihiin libaasu daahiri wa libaasu lbaatin huga iyo dharka muuqda oo kaa aynu ku xaragoonanayno cawradeenna iyo korkeenna iyo jidhkeenna ku asturayno waa libaasu daahir waa muuqaalka iyo madharka guud dharkaynu ku qarinno ama ku asturanaynu xidhanno weeyi libaasulbaatinka dharka hoosana waa alla kacabsiga qalbiga dega waa libaasulbaatin haddaba libaaskaa hoose ee qalbiga waa alla kacabsiga ee qofkaan huwanayn ee qalbiga ka arradani arradbeelka korka ama dharkan uu ku isku qurxinayaa qiimo iyo faa'iida ma leh asalka iyo asaasku waa arradbeelka hoose waa qalbiga in lagu asturo taqwo iyo alla kacabsi waayo marka qalbiga taqwo lagu asturo ee lagu qariyo ee libaasu taqwaha qalbigu uu huwadee uu xidho ayaa qofka acmaashii ka soo daahiraysa jawaarixdiisa iyo waxyaabihii uu samaynayeyna markaasay wanaagsanaanayaan libaasu daahirkuna uu wax u taraya marka haddaad aragto qof dharkiisii daahirkee muuqday uu ka xun yahay oo ama dumarka bilaa xijaabka ha noqdaan ama dee ragga iminka soo baxay ee dhajiska xidhanaya ama surwaalka cawradiisa ama dabadiisa ama bedhihiisiba ay ka muuqanayaan xidhanayaan ha noqdaan yacni dadka hugooda iyo dharkoodu uu aad iyo aadka u khariban yahay aanu asturaadda lahayn waxaad dareemaysaa yacni qaawanida inoo muuqata waxa keenay qaawani hooseo inaga qarsoono xagga qalbiga ah marka qofka qalbigiisu marka uu qaawan yahay aanu asturayn ee alla kacabsi aanu xidhnayn dee korkiisana wuu qaawinayaa waayo dan iyo muraad kama leh waayo ruuxa jawaarixda iyo xubnihiisa waxa ka soo fulaa waa uun waxa qalbiga ku jira oo qalbiga ayaa hogaan iyo waxa weeyaan amar iyo qof yacni taliyaha guud ee qofka amraya waa qalbiga alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu shaacirkii xakiimka ana waa kii lahaa ida almar'u lam yalbas hiyaaban min attuqa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya wa khayru hiyaabi lmar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kana lilahi caasiya wuxuu lahaa ruuxu haddaanu xidhan huga alla kacabsiga taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya wuxuu gadgadoomayaa oo dadka dhexdooda soconayaa isagoo qaawan walow dharka ugu quruxda badanba ha xidhnaadeen waayo qalbiguu ka qaawan yahi wa khayru hiyaabilmar'i taacatu rabbihi ruuxu dhar u xidho waxa ugu qiimo badan daacada iyo cibaadada rabbi walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiyan khayr iyo ijaabana ma leh ruux ilaahiisa caasiyo u caabudi waayey marka khulaasadu waxay tahay qalbiga asturaaddiisa ka horaysa madharka iyo muuqaalka iyo oogada sare in la asturo qalbiga in la asturaa ka horeeya sidaa darteed baa rabbi u yidhi wa libaasu taqwa daalika khayr markii la sheegay dharkii inoo muuqday aynu isku asturannay ayaa waxaa laynoo tilmaamay kaaka ka mudan ee ka muhiimsani dharka qarsoon inaan arkayn inuu yahay waa alla kacabsiga qalbiga dega wa libaasu taqwa daalika khayr marka qalbigaa u baahan marka hore in la arra tiro markaasaa arradbeelka sarana u wax kuu tari haddii kale waxaa doonto xidho taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya yaa banii aadama ilma nebi aadamow qad anzalnaa waxaan idiin soo dejinaa calaykum korkiinna libaasan dhar dharkooyo waari asturaya saw-aatikum cawradiinna iyo wariishaa dhar lagu xaragoodo wa libaasu taqwa alla kacabsiga dharkiisa waa taqwada qalbiga degtae daalika libaasu taqwaha ayaa khayrun khayr badan oo kan inoo muuqda ka mudan daalika kaa la soo sheegay oo libaaska alla inoo soo rogay min aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsado weynidiisa iyo waaxidnimadiisa ayaa ay ka mid ahaadeen lacallahum yadakkaruuna likay yadakkaruu si ay dadku ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan yaa bani aadama ilma nebi aadamow laa yaftinannakum yaanu idin fidnaynin ashaytaanu shaytaanku yaanu idin fidnayn kama akhraja siduu uga soo bixiyey abaweykum labadiisni waalidee aabbihiin iyo hooyadiin min aljannati jannada siduu uga soo bixiyey yansicu xaal uu ka siibayo canhumaa labadooda xaggooda libaasahumaa hugoodiiyo dharkoodii liyuriyahumaa si uu u tusiyo saw-aatihimaa cawradooda si uu u tusiyo marka dadka qaawanaan iyo cawradoo bannaanka timaada in loogu baaqo ama loogu yeedho waa dariiqo shaydaani oo ibliis hormood iyo hoggaan ugu yahay alla waxa u ihi innahu shaydaanku yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu qoladiis iyo ciidankiisuba min xaydu meel bay idinka arkayaan laa tarawunahum iyaga aydaanka arkayn marka ka digtoonaadoo allaha arkaya ka magan gala idinku arki maysaane alla waxau ihi inna anagu jacalna shayaaiina shayaadiinta waxaanu ka yeelay awliyaaa asxaab iyo sokeeyaanu uga dhignay liladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn waidaa facaluu markay sameeyaan kuwaa shayaadiintiiyo asxaabtoodu faaxishatan foolxumo awliyaau shaydaankaas foolxumo iyo dembi markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waxaanu ku soo gaadhnay calayhaa faaxishadani aaba'anaa aabbayaasha ayaanu ku soo gaadhnay ama ka hellay ama wajadnaa waxaanu ka ogaanay calayhaa faaxishadan korkeeda inay ku dul sugan yihiin aabbaa'anaa aabbayaashayo wallaahu ilaahay baana amaranaan amray bihaa faaxishada iyo foolxumadan inaanu fallo qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow ina allaha alla laa ya'muru ma amro dadka bilfaxshaa'i ta foolxumada badan ilaahay dadka ma faro ataquuluuna ma waxaad ka odhanaysaan cala allaahi alle maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn miyaad ilaahay ka odhanaysaan oo u nisbaynaysaan laba arrin bay xujaysteen gaaladii oo waxay yidhaahdeen kow horta aabbayaashayaannu xumaanta ka soo gaadhnay mar labaad ilaahay baana amray labada qodob midna waa lagu inkiro waa lagu diiday midna waa loo daayo waa sax mid waa loo daayo laguma inkirin oo wajadnaa calayhaa aabbaa'anaa dee way ka soo gaadheen oo waa runtood inkastoonay daliilo ahayn midna waa lagu inkiro wallaahu amaranaa biha waxaa lagu yidhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa alla waxau yidhi qul waxaa tidhaha nabi maxamedow amara wuxuu amray rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad buu rabbigay amray wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyadiinna toosiya cinda kulli masjidin makaanu tukasho dhammaantii agteeda ku toosiya wejigiinna oo meel kastooo lagu tukado iyo salaad kasta agteeda iyo wakhti kastooo la tukanayo wejigiinna toosiya macnaha u badhax tira niyadiinna iyo qasadkiinna lilaahi waxdah alla u badhax tira oo jalaaleynku waxaa odhanaya ay wakhlisuu lahu sujuudakum sujuudiinna u khaalis yeela bimacnaa salaadiinna waayo sujuuddu waa arkaantay salaadu ka kooban tahay kuwa ugu mudan waxaana loo jeedaa dhammaanteedu min itlaaqiljuzi wa iraadati lkulli weeye waxaa kaloo lagu fasiray macnaha salaad kasta ula jeedsada ila alkacba waxaa kaloo la daa'ifta culimmada qaar ka qaateen ka mid a uqsudu lmasjida fii kulli fii waqti kulli salaatin maca aljamaaca xilli kastoo salaadeed xagga masaajidka u qasta si aad jamaaco ula tukataan dadka muslimiinta ee masaajidada ku tukanaya intabana way koobsanaysaa oo waa macaani ballaadhan oo soo wada hoosgelaya qul waxaa tidhaha nabi moxamedow amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaalad ayuu rabbigay amray wa aqiimuu toosiya wujuuhakum wejiyadiinna toosiya cinda kulli masjidin makaanu tukasho dhammaanteed agteeda wejiyadiinna ku toosiya oo xilli kastoo la tukanayo iyo meel kastoo lagu tukanayo iyo salaad kastoo la tukanayo wejigiinna toosiya oo niyadiinna iyo qasadkiinna ilaahay u badhax tiro cibaadada u khaalis yeela oo wadcuuhu alla caabuda mukhlisiina xaalaatin kuwii u badhax tiraya lahu alla addiina daacad iyo cibaadada idinkoo rabbi u badhax tirayoon cid kale la wadaajinayn kamaa bada'akum siduu rabbigiin idiin bilaabay oo kale ayaa tacuuduuna aada u soo noqonaysaan ay kamaa khalaqakum walam takuunuu shay-an yuciidukum axyaa'a bacda mamaatikum siduu markii horeba idiin abuuray idinkoon markii hore jirin ayuu ilaahay idiin soo celinayaa idinkoon nool nool dhimashadiinna dabadeed wa huwa aladii yabda'u lkhalqa huma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh kamaa bada'akum siduu rabbi idiin bilaabay ee markii horeba idinkoo jirin idiin jirsiiyey ayaa tacuuduuna aada u soo noqonaysaan oo ilaahay idiin soo noolaynayaa fariiqan qayb oo minkum idinka idinka mid a hadaa rabbi waa hanuuniyey wa fariiqan koox ama qayb kalena xaqa waxa ku dhaboobo ku waajibay calayhim korkooda addalaalatu baadi ayaa ku waajibtay waayo innahum iyagu ittakhaduu shayaadiina shayaadiinta ayay ka yeesheen awliyaa'a sokeeye iyo saaxiibo min duuni illaahi alla sokodii wayaxsabuuna waxaanay u malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna inay hanuunsan yihiin wallahu aclam